Hay'adda samafalka ah ee Cilmi-Kaab Foundation ayaa deeq raashin ah gaarsiisay in ka badan 512 qoys oo danyar ah, kuwaas oo ku nool deegaanada Qol Ujeed, Gogti, iyo Xariirid ee hoostaga magaalada Hargeysa. Deeqdan ayaa isugu jirtay qeybaha kala duwan ee raashinka sida bariis, bur, saliid, sonkor, iyo timir, kuwaas oo loogu talagalay qoysas isugu jira danyar iyo agoon iyo kuwa ay saameeyeen abaaraha. Cabdirashiid Faarax oo ka socday Hay'adda Samafalka Cilmi-Kaabal Foundation ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqda.
cilmi-kabaal foundation maaha halkan oo keliya halkay wax ka qaybiyaan degmooyinka quljeed gogti xariirad marka degmada een, gogtina maamulkeega waan u mahad celinaynaa Een, iyagana xasanaadka allaha ugu daraan say markasta u garab istaagsan yihiin ummadooda walaala- walaalahooga ee tabaalaysan aad baan uga mahad celinaynaa hawshan aan maanta wadno maanta degmadii saddexaad baan joognaa alxamdulilah iskuul celis sultaan mikael foundation sanadkan wuxuu bixiyey shan boqol iyo labaiyo toban qoys oo hadday lacag ahayd oo rabadaantan kasoo bilaabeynay iyo haddii ay maantoo tahay raashinkii alxamdulilah waxaan kaloo ku darnay sanadkan xagga waxbarashada degmada qulinjeed ardadii sek- secondariga dhammaysay inaan intooda u sarreysa aan jaamacadda kafaalad qaadno waana dardaarankii aabbahayn baan wadnaaye cidnaba wax kagama rabno alxamdulilah rabbilcaalamiin me- meel wanaagsan bay noo mareysaa Qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay deeqdan ayaa u mahad celiyay Hay'adda Samafalka Cilmi-Kaab Foundation.
cabdikamal foundation oo run ahaantii halkan ka fulinaya maanta hawl shaqo oo ah wixii awalba ay siin jireen bulshada danyarta ah iyo degmada quljeed run ahaantii waar ku dayashayda yihiin cilmi kabaal foundation ha lagu daydo dadku hadduu sidaa cilmi kabaal u wada shaqaynaya foundation waxaan u malayn wax badan bay tegi lahaayeen aad baana ugu mahad celinaya cilmi kalmaal foundation meel kastoo joogaan haddii aan faallayar ka bixiyo een, waadhkan iminkaan hor joogno een, joogno iyagaa dhisay waa waadh shan iyo labaatan sariirood ilaa soddon sariirood dadka la dhihi karaa uu noqonayo sultaan cilmi kabaal foundation ayaan halka ku soo dhoweyneynaa waxaan ogsoonnahay in fara badan horta dadan dadkoodii iloobin oo halkay ka soo jeedaan yaqaanaa oo miskiintooda yaqaanaa dee inta badan iyagaan aragnaa halkan waxaan uga mahad celinaynaa cilmi kabaal federation iyeen maantana waxay keeneen raashinkii halkan waxaan uga madnaqaynaa mataqaanaa cilmi kabaal foundation oo mataqaanaa caawimad fara badan ka geystay deegaankan gogti hadda ka hor bishii rabadaan waxay keeneen xaqal ciidkii toddobaatan qoys ahaa iminkana waxay keeneen boqol iyo laba qoys oo aan nafaqayntii raashinka ahaa waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa mataqaanaa cilmi kabaal foundation saw dadkiisa ugu damqanayo ee dadku mataqaanaa xaqoolla u keenayaan aad baan uga mahad celinaa masaakiinta mataqaanaa la caawinayo